وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي اليس منكم رجل رشيد
tolkiisii baa u yimid sida in loo soo dedejiyey xaggiisa iyagoo horayba u samayn jiray falal xun waa tilmaan dhaqankoodii xumaa ee ahaa fuulidda ragga khaniisnimada wuxuu yidhi tolkayow kuwani waa gabdhahaygii wuxuu ula jeedaa dumarka qoonkiisa ee guurdoonka ah iyagaa idinka daahirsan ee ka dhowrsada ciqaabka alleh oo ha igu dullaynina ceebaynina martiday miyaanu idinku jirin nin toosan oo garaad